haatana waxaaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo maalin kasta oo sabti ah aad kala socotaan la-aantana afka soomaaliga ee v o eda waxaana la socodsiin doona ibraahim xasan daanduro iyo sidoo kale nuur xasan nuur buqaari
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhammaalka ugu horreeya haddaan qaato nuur waxa uu naga soo gaaray abshir aadan maxamed dalmar quraysh maxamed nuur maryan maxamed nuur maksuud aadan maxamed iyo faadumo maxamed nuur iyo wilaay maad manuur iyo waxay yidhaahdeenna aabbo aadan maxamed iyo eedo xabiibo sanweyne iyo hooyo embiya cali ibraahim iyo adeer amiin maxamed dhukow dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed nuur iyo aanise maxamed aadan oo ku aqalgalay boosaaso waxayna leeyihiin ducadu waa daandurey waxaan leeyahay arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashooshii barwaaqo ubad kheyr qaba iyo nolol raaxo badan aamin ayaan ana u raaciyey ibraahimow dhankayga waxaa ugu horreysa tahaniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah hooyo cadar siyaad xalane hooyo sukayna xaaji cismaan iyo caruurteeda aaba cabdulaahi maxamed faarax iyo caruurtiisa amal cabdulaahi maxamed maxamuud xuseen sabriye iyo mahad xuseen sabriye muumin xuseen sabriye xamdi xuseen sabriye cabdiraxmaan maxamed xuseen sabriye iyo salmaan maxamed xuseen sabriye cabdulaahi maxamed xuseen sabriye bashiir cali maxamuud ismahaan maxamed iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan xawluul cali faarax iyo odaygeeda dor axmed cabdulaahi maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu marka ay ahayd lixdii sideed iyo labaatankii bishii juun sanadkan labada kun sideed iyo tobanka gabadhaas waxaa loo bixiyey mumtaas axmed cabdulaahi waxaanu leenahay adeer soo barbaar noqotii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maxamed abuukar axmed macda iyo axmed daa'uud xasan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo qaasim daa'uud xasan xaaskiisa iyo caruurtooda cabdishakuur daa'uud xasan xaaskiisa iyo caruurtooda sareedo daa'uud xasan seegeeda iyo caruurtooda canab daa'uud xasan seegeeda iyo caruurtooda faadumo daa'uud xasan seegeeda iyo caruurtooda bilan daa'uud xasan seegeeda iyo caruurtooda axmed cabdi maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed cabdi maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda farxaan cabdi maxamed cabaas cabdi maxamed salaado cabdi maxamed seegeeda iyo caruurtooda iyo nadiifo cabdi maxamed iyo xaawo cabdi maxamed iyo seegeeda iyo caruurtooda dhammaan dadkaasi waxa ay tahnayd gaarsiinayaan xasan cabdi maxamed iyo ifraax daa'uud xasan oo arooskoodu uu ka qabsoomo degmada daynile ee magaalada muqdisho ducaduna waa xaggina ay leeyihiin waxaan leenahay arooskiina aamiin eebanaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaanu leenahay dhankeyga waxaan hayaa tahniyad aroos waxaana dirayaa najax axmed bulaale saciid axmed bulaale sucaad axmed bulaale maxamed iimaan garboole sawda cali diiriye iyo hooyo maryan maxamed xirsi saamiye cali diiriye cabdi geesi iyo maxamed cawil axmed saxardiid xaashi ardaale iyo cabdilcasiis cabdulaahi daahir iyo xamdi muuse saalax baxsan barkhad iyo falastiin dhammaan dadkani oo kala jooga soomaaliya iyo daafaha dunida waxa ay tahaniyad aroos ay u dirayaan cabdisamed maxamed xirsi iyo gacalisidiisa ubax cabdikariim dhaaye oo ku aqalgalay deegaanka kalcad oo ka tirsan degmada taleex ducaduna waxaa la yidhi waa xaggiina waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin waa tahay heesta ugu horraysa een dhegaystayaasheena nuura usoo qabanana ayaa waxay tahay biyaha la'laan harraad u dhintee haddaanan ku helin habaaska iyo ciidda laygu habsi yaa salaam waana codadka fanaaniinta xuseen shire ciyaar jecel iyo shamse maxamed fo heestaasi dabacsan waxaan filayahay inaad aad uga wada hesheen markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii dhambaalada aad inoo soo dirteen ibraahim dhambaalka nuura waa hambalyo wuxuu naga soo gaaray hooyo cusub cali kulane aabe cabdulaahi suude xasan caasho maxamed cusubleh nuurte xaaji yabrow hodman cumar bood iyo zaynab axmed iyo waxay yidhahdeen asli cali kulane iyo carruurteeda iyo sagar cali kulane iyo ambasador cawaale cali kulane waxay dhammaantoodna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdiraxmaan cabdulaahi suudi iyo zahre cabdiraxmaan maxamed jaamac oo arooskoodu uu ka qabsoomay manchester dalka ingiriiska waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ee bana ubad qayrqaba uu kala siiya annaguna aamin ayaan leenahay tahaniyad meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaana diraya dadka kale ah sheekh axmed cabdi gujir iyo sheekh cabdiraxmaan yaasiin jaamac sheekh khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xamse axmed kaahin suldaan muuse aadan barre iyo xuseen cabdulaahi warsame sayid cismaan oo ismaaciil iyo cali cabdi jaamac maxamed maxamuud cumar cali iyo maama caasho oogle saade yaasiin jaamac iyo xanaan jaamac cali aydaruus cabdikariim iyo axmed cabdi shire dhammaan dadkan oo kala jooga daafaha caalamka waxay hambalyo meher hawada u marsiinayaan baa layidhi boqorkii iyo boqoradiisa mudanaha iyo marwadiisa xasan cabdi maxamed oo lagu naaneeso xasanulbasri iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi aamine baashe cali oo mahorkooda uu ka dhacay hargeysa waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin waa tahay waxaa noo baaqaya aabba aadan yabrow xuseen iyo hooyo muumino barre muuse iyo hooyo shuuro xasan aboore iyo maxamed cali cabdulaahi axmed cali cabdulaahi cabdi cali cabdulaahi ifraax cali cabdulaahi suheyb aadan yarow iyo mascab aadan yarow dhammaan reer aadan yarow xuseen waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan xasan aadan yarow iyo muno axmed ibraahim oo dhowaan ku aqalgalay muqdisho ducaduna waa xaggina ay leeyihiin aqalgalkaasi nuurow maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qaba oo baariyaal ah oo saalixiin ah kala siiyaa aamiin ayaanu leenahay markaana aan dib ugu noqonno kaalimihii heesaha naf jaceylku sahansaday allahayow sal fududa sugashada dhibaysee samirkeedu darana soo noqo mar kale iyo saa dambe ku dheeraa waa heestii waxaan sugi ma helayaa iyo fanaanadda sahradow
Thank you.
waa tahay heestaasi ay ku noqonaysay fanaanda zahradow haddii aantaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer deeq faarax warsame iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo adeer duraan muuse warsame iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo eedohodan muuse warsame iyo carruurteeda iyo eedo saafi faarax warsame iyo eedo xaliimo faarax warsame iyo carruurteeda eedo maryam faarax warsame iyo carruurteeda qamaanjo faarax warsame iyo carruurteeda iyo curtan muuse warsame iyo carruurteeda iyo damac muuse warsame iyo carruurteeda iyo aamina kaamil faarax iyo faadumo kaamil faarax iyo maxamed kaamil faarax iyo maxamed cabdi faarax iyo nimco deeq faarax iyo nayaal deeq faarax iyo suhayb deeq faarax iyo umulkhayr deeq faarax iyo zamzam duraan muuse iyo nimco duraan muuse iyo yuusuf duraan muuse iyo deeq duraan muuse iyo cabdulaahi ibraahim muuse iyo anwar ibraahim muuse iyo zemzem ibraahim muuse xamdi ibraahim muuse xafse ibraahim muuse iyo sakariya ibraahim muuse waxaa dhammaantood ay kala joogaan muqdishow kismaayo bered xaawo caabud waaq kenya iyo maraykanka waxayna hambalyo gaarsiinayaan kaamil faarax warsame iyo nasteexo subeer nuur oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq oo ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebba u kala siiyo owlaad khayr qabta aamin ayaan leenahay aamin ayaan ana u raaciyey ibraahim oo dhankayga waxaan hayaa hambalyo dhalasho waxaana dirayaa aaba maxamed axmed ibraahim aaba cabdulaahi hugur iyo hooyo xaliimo khayre hooyo hinde xaaji cabdi iyo cabdi maxamed axmed daad maxamed axmed mubaarak maxamed axmed xamse maxamed axmed iyo zeynab maxamed axmed samiira maxamed axmed qadan maxamed axmed iyo maxamed cumar yuusuf maxamed cabdi faarax bidhiye yurub cumar yuusuf iyo sahlan cumar yuusuf hala cabdilaahi hugur iyo farxaan yuusuf cilmi cabdi cilmi cali iyo axmed buraale faarax dhammaan dadkaas oo kala jooga muqdisho hargeysa burco berbere iyo sheekh waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan axmed maxamed axmed iyo xaaskiisa nasre cabdulaahi hugur oo wiil ugu dhashay tuulada isku dar oo hoos tagta degmada sheekh waxaana wiilka loo bixiyey baa layidhi maxamed axmed maxamed maxamed axmed waxaa leenahay soo weynaa uu noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca muhaashadii kalgacalkiiyo muxubadii jacaylka igu maaxanayso muraayadii qalbiga iyo maanqaboojisaa tahay waa codadkii fanaaniinta cabdilkhaaliq maxamed siraad iyo farxiya fiske
dhankii dhammaadahasaan dib jallacno nuur haye ibraahino waxaan markaan hayaa balyo dhalasho waxaana diraya dadka kale ah abshir aadan maxamed cabdi cabdiraxmaan aadan cabdishiine eedda safiya cali maxamed iyo eedda maryan cali nuur eedda aamine cabdulaahi iyo aadan buruure ayeeye xaawo aadan cabdi iyo ayeeye raxme cabdi aadan iyo abdimukhtaar aadan cabdi dhammaan waxay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u mariyaan boqorkii iyo boqoradda waa ismaaciil aadan xasan iyo marwadiisa xaliime aadan cabdi oo gabadhi ugu dhalatay soomaaliya gaar ahaan magaalada laascaanood gobolka sool waxaana waxaana loo bixiyey farxiyo cadday farxiyo noqo adeerartii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed shiine jaamaca maxamed iyo sabaad yuusuf cabdulaahi iyo hooyo nuure cabdi cabdulaahi iyo abti caydiid cabdi cabdulaahi iyo cabdixafiid ibraahim cabdulaahi iyo cabdiraxmaan ibraahim cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi faadumo cabdi cabdulaahi deeq maxamed cabdulaahi iyo dhammaanba reer cabdulaahi xuseen waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad dhalasha halkan ka gaarsiiyaan istaahil jaamac cabdulaahi iyo cabdirasaaq aadan oo wiil ugu dhashay burco waxaanay leeyihiin wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waxaana loo bixiyey caydruus hambalyo aroos ayaa daandurayo gacanteeda ku jirta waxaana diraya dadka kale ah abshir aadan maxamed dhukow iyo hooyo maryan maxamed nuur aabbe subayr cali iyo hooyo qureyshe maxmed habaryar maqsuud aadan maxamed iyo ayay sulaaqo xuseen adeer ciise cabdi xasan anas cabdinaasir aadan khaalid cabdinuur aadan iyo cabdinaasir aadan madgaab abshir aadan maxamed oo loo yaqaano abshir dalmar iyo yaxye cabdinaasir anise cabdinaasir raabiye cabdinaasir iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad kal iyo laab ah ay hawada u marinayaan maxamed cabdishakuur cismaan iyo marwadiisa caasho macalin abuukar oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay waxaanu leenahay isku waaro ubad kheyr qaba kala hela aamiin waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdi nuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti waxaana aan jeclaha buu yidhi inaan hambalyo dhalasho gaarsiiyo ayaan daahir macalin iyo saaxiibkay buu yidhi sayid cabdi desi oo wiil ugu dhashay degmada dhuxun ee gobolka nogob ee dowla deegaanka soomaalida ayuu yidhi waxaana wiilkaasi loo bixiyey salmaan waxaana uu leeyahay salmaan noqo kii soo weynaada oo waalidkii anfacaa aamiin ayaan anigula leenahay tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku jirta ibraahino waxaana diraya dadka kale ah xasan nuur cabdi xaashi food cadde iyo cabdixakiim xasan cumar anise axmed xuseen iyo saciid cabdi cali yaasiin cumar maxamed daa'uud xuseen cali iyo farxiye cismaan xuseen faadumo cabdulqaadir axmed maxamed axmed iyo cabdiraxmaan cali cabdulaahi ruweyda muraad iyo maryan cali jaamac munashiikh suufi iyo ibraahim maxamed ibraahim leyle xuseen mawliid iyo hodan cabdulqaadir ciise dhammaan dadkani waxa ay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan doctor ifraax daa'uud xasan iyo xasan cabdi maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho lixdii bishan juulaay sanadkan labada kun sideed iyo tobanka ducada waxaa la yidhi waa ibraahim xasan daandurey
waxaan leenahay arooskaas ha noqdo kii bashbash iyo barwaaqa lagal kulmo ee banah oo idin kala siiyo owlaad kheyr qabta haatanna aan dib u jallaacno kaalimihii heesaha waxaanan idiin soo qabannay heesta go'aan laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan iyo codkii najiib alfa
masana u garab intii helay waan laga dareen guda waaye waa badan haddana gura waaye xiisaha markuu la gaboobay waayaha dareen gulo waaye waa badan haddana gura waaye xiisaha markuu la gaboobay waayaha go-aan laga gaaro go-aan laga gaar laga gaar go-aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go-aan laga gaar laga gaar go-aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan gala qalbigu nugul haddana u reeya qamaan gudha misana ku gardaabshaa meel maran go-aan laga gaadho yaagaran jacayl gabka gala qalbi u nugul haddana u reeya qamaan gudha misana ku gardaabshaa meel maran go-aan laga gaadho yaagaran cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii go-aan laga gaadhayagareen cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii go-aan laga gaadhayagareen go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan badiyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan badiyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan laga gaar ah laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan badiyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan
intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii najiib alfa iyo heestii go-aan laga gaaro yaa garan dhambaalada ayaan dib ugu dhoqolaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo cusub cali kulane iyo aabe cabdulaahi suudi xasan caasho maxamed cosoble iyo nuurto xaaji yibrow iyo hodman cumar bood iyo zaynab axmed iyo waxay idhahdeen asli cali kulane iyo caruurteeda iyo sagal cali kulane iyo danjire cawaale cali kulane waxay dhammaantoodna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdiraxmaan cabdulaahi suudi iyo zahre cabdiraxmaan maxamed jaamac oo arooskooda uu ka qabsoomay manchester waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waaraa aamiin aamiin aamiin warqadda dhankayga ugu dambeysay daanduray waa hambalyo aroos waxaana lagu bilaabay waxaan marka hore salaamaynaa shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaana diraya dadka kale ah maxamed yaasiin oo jooga soomaaliya baa la yidhi iyo asxaabta kale ee kale ah maxamuud cabdirasaaq iyo suleymaan maxamed iyo ismaaciil cabdifaadil iyo suleymaan xasan baruuke iyo maxamed xikame waxaa kaloo diraya fadal macalin cabdulaahi cabdinaasir zakariye iyo dhammaan asxaab kale oo aanan halkan magacooda lagu soo koobi karin baa layidhi waxa ay hambalyo halkani ka gaarsiinayaan baa layidhi cabdiraxmaan iyo xaaskiisa magaceeda laguma xusin balse waxaanu leenahay cabdiraxmaan iyo xaaskiisa ha noqdeen kuwii isku waara oo uwad kheyr qabana kala hela aamiin
waa tahay dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya nuuro wuxuu naga soo gaaray abshir aadan maxamed dalmar iyo cabdisalaan cabdulaahi dabar iyo cabdilatiif barre aadan geney iyo cali xasan cabdinuur cabdinaasir macalin rooble iyo isaaq cali xasan iyo cabdinuur barre aadan iyo cabdinaasir aadan xamdi jaamac baaruud dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan dunida dacaladeeda waxayna hambali gaarsiinayaan jecelyihiin in ay heestan la dhegeystaan asmaa cabduqaadir sheekh iyo saygeeda ismaaciil maxamed xasan oo ku aqalgalay bardaale gobolka bay waxaan arooskaas ugu ducaynaynaa eebe inuu kala siiyo ubad kheyr qabaa waa hagaag markaana heesta ugu dambaysa ayaanu u ciyaari doonaa daanduriyo dhegaystayaasheenna waana hees banaadiri ah waxaa ku luuqeeya fanaaniinta maxamed aweys geedow iyo jiddo sheekh bashiir coster heestaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena hambalyada heesaha oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabad keliya
kuusoorajuu eraalyaanahay rooni haddaan reestay waa quraace runtii waaye
rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan dhisna raaxaysan aan rabaye
rajadaada waa rumee haaruuni dhaligii jadiraasdulaahay waa raacaa rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan dhisna raaxaysan aan rabaye
ragwaakiiru sheega naag raaliya aaroone rasmilee ahaaw adduunkiina ag joog naag raalliya aaroone rasmilee ahaw adruunkiina ag joog kuraadi hayrooxeyga cadwaaye raga iiga roonoontaada miyaa kuraadi hayrooxeyga cadwaaye raga iiga roonoontaada miyaa
rajadaada waa